Magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxaa ku nool dhalinyaro badan oo noloshooda ka maareeya iibinta hilibka xoolaha noocyadooda kala duwan. Dhalinyaradan ayaa iibiya hilibka lo'da, ariga iyo geela, waxa ayna uga maarmeen inay ka tahriibaan dalka. Xuseen Salaad Saalim oo ka mid ah dhalinyarada iibiya hilibka, ayaa raadiyo Beerlula uga warramay sida uu nolosha reerkiisa ugu maareeyo iyo caqabadaha uu kala kulmo bulshada Beledweyne.
walaalkay horta waa mahadsan tahay waxaan iibiyaa hilibka oo xoolaha hilibka kala duwan sida hilib geela hilib ariga iyo wixii lamid ah marka hilibkaas waxaan ku gadaa meel ii sheeg miis iyo wax lamid ah marka walaalkayow wax hadda dhib eh kuma arko nolosha qoyskeydana waa ka maareeyaa si wanaagsan nolosha qoyska iyo weliba xitaa reer ayaan ka biishaa iyo wax lamid ah bulsho badan ayaa igu xiran oo rukun badan ayaan leeyahay rukunkaasna subaxii way ii imaadaan waxoodana waa iga iibsadaan markay iga iibsadaan ee, dad way igu dhiirigelinayaan waxay leeyihiin nin wanaagsan baa tahay maasha allah hilibkaada iyo shaqada aa haysat shaqa wacan waaye ee, bal insha allah hore usii soco insha allah mustaqbalka ayaan ku rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan dadna waxay ku leeyihiin ee, kan hilib la waaye way kugu caynayaan shaqadaada iyo wax lamid ah taytalka qofka iyo shaqa waxaana ceeb maaha in hilibka la iibiyo iyo in ma aragtay qofka ganacsi siduu rabo ha ku abuuree inuu samaysta marka arintaas ayaan ku shaqaystaa waana ku joogaa waana arin aad u wanaagsan maasha allah si wacanaan ugu shaqeeyaa marka waxaan leeyahay bulshada qofka inuu dhalinyarada ka xishooda shaqo maaha in ay abuurtaan shaqo ay ku shaqaystaan kuna wax ku qabsadaan oo reerkooda ay wax ugu raadiyaan wixii awoodaan haddii shaqo fiican aas hayane shaqadiisa uu si wanaagsan oo usii qabsada bulshada wixii ku dhiirigeliyana aad ugu mahad celiso kuwii ku caayana ugu mahad celiso ile qof walba ee, wuxuu ka hadlayaa ee, asaga wuxuu ahaa iyo wuxuu ku tusinayaa meesha uu joogo marka in la shaqaystaa ceeb maaha waxaan leeyahay dhalinyarada soomaaliyeed ee iibiya hilibka iyo sida aniga camal waxaan leeyahay hore u socda